bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaal hamiinfayn a ka dhowaada qodobada warkeen hamiinimo idaacadda warsanganshaanka doorkaroon hamiinimaadan singhayta ciidamada dowladda soomaaliya oo reedhan la wareegeen gaanku haynta deegaanka goobgaduud shabeelow ee gobolka baay kureed markii hiraabtii hore ee geeka dagaal iyo haka qaadeen xarakada al-shabaaba ahlu sunna waljamee aya weybaya eedeykay dowladda federaalka soomaaliya maamulada galmudug iyo puntland oo maxaabiis isdhaafsadeen hogaamiyaalka puntland isaasoo kale galmudug oo ka kulmeen cimaaraadka carabta ciidanka booliiska gobolka banaadir oo baaqan dareen shacabka soomaaliyeed jubbaland oo ku dhawaaqday dagaal ku dhan al-shabaab beela caalamka oo wara ku saartay reedan dhiyowka kakooyi doorashooyinka manka hoose akhbaaraadka banaanka dhugunsadayaal weybaa ku mid aha dhulgariir ka dhowi bartamo talyaaniga xulafada sacuudiga oo duqeytiya xabsi ka yaala yemen iyo weliba aftalan qaadahaya dastuurka cusub ee ibori costa
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
mar kale dhugunsadayaal hamiin fayla hamiinnamo axad ow isniignaha galahayta taarigdan iyo ka eedanta soddonka bilo tobanaad sanadka lamada kun tuma ilitahanas waybahayanahana kumida qodobadii warkaan haddana ka dhawaadayoogi oofisanga degmada qasar dheere ee gobolka baayo way balaa ku sheegahayeen tiya ku jarta ah xaaladda tan walbarashi iyo tan caafimaadba oo bulshada ka nool meelasiyo eedanka baahanyin warbixin arrintaas ku saabsan way baninhaye faysal dhaaya xuseen guddoomiyaha degmada qasadheer ee gobolka baay isaaq cabdi maxamed iyo weliba uu sukuwarbey xaaladda caafimaad iyo tan walbarasho ku jarta degmada usoona sheegay intii inhaano eedan liid isbitaalka degmada qasadheerya ee koonyaalna waldaawe war in xaaladda caafimaad iyo tan walbarasho ku sheekeeyey guddoomiyaha degmada qasadheer ee gobolka baay degmada kasadheere caafimaad darradii hegshay horta dhibaato badan ka jartay sida wakti dheer loogii go'doonnahay tii haddana xiladan dhow lagii roobka iyo waktiga liin dhawaaday caafimaad darada sida maleerida iyo iyo agaarashow iyo balaayo badan iyo caafimaad daro badan ku jirta dawlaano jarta dhinaca caafimaadka dhibaato badan ku teega degmada qasadheere war badana dhaagiladhaai wala suubiyana ma jara war hadda caawin ee badan oo la helina ma leh wakti dheer oo lamada kuntumiy shanti galii sagaalad miilo oo walhadmi daawooyin oo dawladda federaalka heshay ku kootay laakiin maamul maamul goboleedka koonfur galbeed wasaaradda caafimaadkana diirtiin dawooyinga jara markaas baahdi iyadan jaray sida oo maleerida iyo iyo shurubooyin wal iyo kaleembooyin waliin baahanay saadaas dhibaatida deeganaytay hana diirtiinga jaraan may baahan suusa waktigaasi odanin sheeray daawadaas way haytay hal hab hal kuuro oo maleria ah oo kale markaas magaalada mala helaan oo ganaaeen hata mala helaan oo kuuradii sagaashan kun oo shilin soomaaliya oo kale roogda la sheeni bili un hadhaafni sagaal bili sagaal hadhown hadda dhaafni kayti daawadaas wali oo markaas faaidi beedaha ka deerana diidi daawadaas walgubi wali oo waktigaas ku faa'iidaysan korina ku faa'iidaysadeen dhinaca caafimaadka xilligaas oo lamada kun tobni shantii bili sagaalad oo kale haytana ninsheeni dadkan ma jarna daawo kale oo samasal dhinac kasta haatoy dawladda federaalka haatoy koonfur galbeed haatoy maya masana hay-ado samasalka oo kale dhagladhaan badan soo beli jaray ma jarna ma helna laakiin dawo haka dadkan uma helna ma jarta dhinac walbarashada markii unun bana degmadan sadaba la ogid way badkeenay dugsi hoose iyo dhexe dugsi sare marle dugsi hoose dhexe oo ciidan faylahay meelo markii qaabo oo dhinaca bulshada arrimo bulshada la row caafimaadka iyo walbarashada iyo dhina kasta dhinac kale guddoomiyaha hadal jawadi weliba uso-os indire maamul koonfur galbeed hay-ada waa inuu sukoosday intii gurmad deg dega la haladiri shacabka kanoo degmada qasadher iyo deegaanadii hoos ku-een walwalba bani aadamka kalooli dhonqod sidaan haddii la helo kor walwalbana nasiiyo inanin sheeno marka saadaas ilaahayna nasiibona jeelno hadda waayana caafimaadkii oo kale nin walka qabada fadaan walbarashada nin walka qabada fadaan walwalbana wayba la helo kore markii amni la helo adduunka walba ka qaalasan amniyu haddii amni la helo walbarasho wala helo karo caafimaad wala helo karo dibudhista la helo karo horumarinka la helo karo wali fadaan horta dawladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo adduunyada kale ini horta noocaawiyaa sida jidasyadan liin furu faday oo dhulkunkan dibadliinka helo faday marka kareedno markaas caafimaadkii walbarashadii warikalo bad-aadamka kanoori oo dhan magaalada baabacsankuway magaleen oo waluku qabdo dadweynihii kaleda oona dhegaysadayo deegaamada waxa ku jeeda gurbajoog kale naga tooy dadka kale ilaahay warsiiy oo dhan magaalada hataa xilligii rooba roobkii oo tawal caawiyi karo ilaahay caawinta la anka weyn laakiin bani aadamkan anti wali sabartiisa ay suubi karo la suubi eediyadideeda Tenga. maamulka ahlu sunna wal jamaaca eedeen kulal anjeediyan dowladda soomaaliya way baaniyo sheegana madaxda maamulkaas intii dowladda soomaaliya ka fashalantee dhismo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed madaxweynaha maamulka ahlu sunna sheekh maxamed shaakir oo la hadalay warbaahinta iyo sheegay anti dowladda soomaaliya ee waqti shee uu sardhamaaday waanayan dhisna ciidan difaaca koro dadkiisaasoo kale dalka soomaaliya way baana ususaasoo kale sheegay inta ciidanka amisom iyo ku faa-iideysadeen dowladda soomaaliya maadaama uusu sheegay sababta ciidanka amisom lanjeyi dalka anti hayte antiyo dhisan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed hogaamiga maamulka ahlu sunna yasaasoo kale sheegay intiya nasiib dariya ee tanti meelooyo ku bahan ciidanka dowladda etoobiya iyo reed aan la wareegaan dagaalyaano ku tirsan shabaaba waxaan aad iyo aad u daraabaynaa dowladdii federaalka aheedoo wakhtigoodu dhammaaday inay ku fashilantay xasilinta dalka soomaaliya maadaama ay ka faa'iidaysan weysay in ciidamadii nabad ilaalinta ee amisom ee dalka soomaaliya dowladuhu ugu deeqeen wakhtiga ay joogeen maadaama ay ka faa'iidaysan weyday waa ku fashilantay waxaa la rabay inay aasaasto xooggii dalka soomaaliya difaaci lahaa dalkooda buuxi lahaa meelaha ay ka baxayaan ciimad ciidamada amisom ama kuwo kaleeto amisom aan ahayn ha noqdeene meelaha ay ka baxahayaan ciidamadii buuxi lahaa inay diyaariso afartii sano oo ay jirtay waa ku fashilantay dowladda federaalka ah sidaas daraaddeed waxaan leenahay bulshada soomaaliyeed ha isku tashato beesha caalamkuna ha gacan siido maamulka ahlu sunna ayaha ku horjeesaday dowladda soomaaliya saasoo kale maamulka galmudug oo ku dhisan gobolada dhexe waana inta badan iyo eedeen kulol injeediya ayag madaxda dowladda soomaaliya dhinaga kalena taliyaga ciidanka booliska gobolka banaadir corneel bishaar abshir geedi oo la hadalay warbaahintii sheegay intii shacabka soomaaliyeed lanku baahanya intii oo la shaqeeya ciidanka booliska gobolka banaadir taliyaga sheegay intii magaalada muqdisho dhawaanyo ku dhii doonto doorashada madaxtinimo soomaaliya islamarkaasna ciidanka booliska iyo suwing aan adkayi doonaan ammaanka gobolka banaadir isaasoo kale gooboya ku dhiyayaan doorashooyinka bishaar abshir geediya sheegay intii haana ku mida jidadka la hiri doono waqtiga doorashada
arrimaha doorashooyinka marka guud ahaan dalka gaar ahaan dadka ku nool gobolka banaadir waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan baaq u jeedinayaa inay nagala shaqeeyaan arrimaha amniga iyo doorashooyinkan sidii ay ku hirgeli lahaayeen sidaasoo kale dadka waxaan ka rabnaa inay isdejiyaan noo dulqaataan runtiina ay samirka nagu caawiyaan samirku wuxuu ka muhiimsan yahay wax kasta samirkaas oo naga kaabaya xagga niyadda oo naga kaabaya shaqada aan haysan ahayna nagu dhiirro gelinaaya oo naga kaabaya in maaragtay si sahlan doorashooyinka runtii ay u qabsoomaan samirkaanan ka codsanaynana waxaa keenaya sababta keenaysa inaan samirkaas iyo dulqaadkaas inka codsannana waxaa weeyaan waxaa dhici karta in maxaa la yidhaahdaa jidad gaara oo amniga doorashooyinka lagu sugayo aan u baahanno in aan xidhno maadaama jidadkaas inaan xidhno ay dhici karto dadkii jidadka isticmaali jiray iyo dhammaan shacabka gobolka waxaan ka codsanaynaa inay arrintaas dulqaad ka muujiyaan noona simraan ciidanka booliska gobolka banaadir iyo wadan dadaal weyn ooyo ka xaqiijiyayaan ammaanka magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya maamulka jubbaland iyo ka dhawaaqeen timar dhow usa ayey duulaan usa ka qaadaw dagaalyahano shabaab ooyo ku rogan gobolka gada wasiiru dowlaha wasaaradda arrimo maamulka jubbaland maxamed cabdi kaliil oo la hadalay warbaahintii sheegay intii oo aan diyaar garoobeen sidii al-shabaab lonku saaro lahay gobolka gada oyo gacan ku haayaan oyo gacanta ka hayaan shabaab deegaano ku mid ee gobolka gada ciidanka dowladda soomaaliya saasoo kale ahaan jubbaland iyo sheegay intii oo dhowaan qaada doonaan weerar ku dhanka shabaaba qorshaysnayd dagaana aanan weli tegin inaan dhammaan deegaanada gobolka uu ka kooban yahay oo dhan aan tagno baa noo qorshaysa laakiin hadda inta badan waxaynu tagnay deegaano ballaaran baanu tagnay aylwaaq meesha la yidhahdo beled xaawo doolow luuq iyo bahulgalas oo kaleo deegaan aad u ballaaran ah waxaynu leenahay waxyaabihii aynu qabannay iyo deegaanadii aan tagnay boqolkiiba boqol wixii aynu muxuu ahaa ama dhan maamul ha ahaato ama dhan amni ha ahaato al-shabaab iyo gacanta ka hayaan deegaanihiisaas oo kale degmooyin badan oo ku tirsan gobolada jubbooyinkiisaas oo kale gadaa waybana maamulka jubbaland iyo dhowr jeer iyoo sheegana antiyo al-shabaab iyo ku saaran doonaan deegaanada iyo gacanta ka hayaan kureed dadaal dheer oyoo galeen ganacsatadiisaas oo kale walgorodka gobolka mudug iyayo suurta aan suurta galay intiyo shalay galinkii dambe iyo kureed dadaal dheer oyoo galeen ganacsatadiisaas oo kale walgorodka gobolka mudug iyo waybaayo suurta gala intiyo shalay galinkii damba iyo isdhaafsadaan maxaabiis maamulada puntland iyo galmudug oo ka dagaalameen magaalada gaalkacyo nabadoon cali diiriye alore oo ku mid ah walgorodka gobolka mudug oo la hadalay warbaahinta weyba uu sheegay anti ganacsatadiisaas oo kale walgorodka gobolka mudug iyo suurta iyo suurta geliyaan anti laisdhaafsada dadkii lamadii dhine iyo maalmoogii laha dhaafay haaska qobadeen dagaalkii kuudhay magaalada gaalkacya nabadoonkaiyo sheegay anti dadkaas iyo mbaahanayeen dad shacabe oo ku shal jeeda maamulada puntland iyo galmudug waybowsaas oo kale sheegay intii walgorodkiisaas oo kale ganacsatada magaalada gaalkaayo wadaan waanwaanka eedan ooyo ku fadayn antiyoo shalqaadaan ciidamada iska hor fadhiya galbeedka magaalada gaalkacyo nimanka niman dhalinyaro ay ahaayeen oo nina maanta yaa lasoo qabtay saddex nina awal galmudug baa hore u haystay afartaa galabta sidaas ayaa lagu kala wareejiyey nina xagga puntland baa haystay oo waa keeneen saddexna afarna dhankan baa laga hayay oo waa la geeyey haddee ganacsatada iyadoo odayaashu ay yani talada wax ku leeyihiin hase ahaatee nimanka ganacsada wada ganacsada oo dukaamada iyo makhaadi iyo hantidu ka dhaxayso ayaa ilaahay mahadii nimankaasaa kala wareejiyey annaguna dee waa dee dadka ilmahayaga iyo ganacsatada weeye raalli baan uga nahay ayagu in wax walba ay qabtaan maxaa jira ayagu may maaliyadii ayagaa haya horta dadka hadduu wareero dadka il iyo aragti baa loo qabtaayo meeladu waad ogtaayo waxay noqotay meel dagaal bay noqotay qofkii aan la aqoon oo dhan baa lagu dagahayaa dadkaasi waxay ahaayeen dad ciidana annaga noolama ekayn ninkaa maanta la soo qabta ma ahane ninkaasuna wuxuu noola ekaan inuu nin ganacsiya yahay oo raggaas waxgata uu yahay nin dhalinyaraha qurxoon oo weliba dadka ragga fiicfiican oo dee ciddiisu aad u faaninaysay buu ahaa maalmoogin hadhaafna iyo magaalada gaalkaayo baa ku dhiyaayay dagaal weyn oo dhexay maamulada puntland iyo galmudug kaasoo dhaliiday khasaaro aan iska jaran dhimashii dhaawac iyo barakaca meelo warkaas ku dhuguunsada ay tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo warar ku hanoo deerahaya dalka yemen ee sheegaan inti tumanaan qobla ka dilay xabsad ka yaala dalkaas ayoo duqayaan diyaarado dagaalka xulafada sacuudiga soo gaamiya duqayntan way baa lala fiirsa dhismo xabsahaye lan adeegsadaayo oo ka yaala xarunta nabad sugidda ee magaalada dekadale ee xudayda ee kataala galbeedka dalka magaaladooyba gacanta ka haya fallaagada xotiyiinta oo dagaal kala jaran dowladda ilaa sanadkii lamada kun tumiyo afarteen saraakiil oybayo sheegaan intii soddon qof oo aan iska jaran askarta fallaagada iyo maxaabiis iyo ka dhammadeen aabbahaata warbaahinta xotiyiinta oybaya tirada dhimashada sheegday afartii seda xulafadan sacuudiga horkahaya ee taageerahayaan madaxweynaha yemen ee dalka binaan dalka binaanka hukumo qanye cabdirabbu mansuur haadi iyo hore lanka dhaliili tirada dadka shacabka ee ka dhamadi weeraradiio dhinaga irka e warkii isinkula dareertan dhagunsadayaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabantaninkeeginti warkanka lamid erin ugu kulmaan way basiinku tabaane sidaas iyo nabadgelyo